waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
halkan waxaa ila taagan cabdulaahi aadan ibraahim oo ku magac dheer cabdulaahi injineer oo ka mid ah somali cultural association wuxuu ka mid yahay dadkii soo qabanqaabiyeen barnaamijkan sanadkan mid ka dhacay sanadkii hore lasoo dhaafay cabdulaahi kusoo waxaan rabay inaan ku weydiiyo su-aalo ku saabsan maanta brograamkii maxaa kugu dhaliyay inaad ka noqotid dadkii soo qabanqaabiyeen barnaamij maxaa kugu dhaliyay inaad ka noqotid dadkii soo qabanqaabiyeen barnaamijka bismillaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullah adiga iyo dhammaan jaaliyadda soomaaliyeed ee dhegeysanaysaba waxaa marka hore nagu dhaliyey barnaamijkan inaan qabanno waxay ahayd bal inaan darasno qurbajoogta soomaalida siday u arkaan inay ka qayb galaan arrimaha ka socda soomaaliya inay ka qayb galaan xalka laga gaari kara soomaaliya qurbajoogta soomaalida inay ka mid noqdaan aqoon-yahanada ugu sarreysa ee awstraaliya iyo meel walba oo soomaali joogto inay ka mid noqdaan soomaalida maanta waddankan joogta waxaa lagu qiyaasaa kun oo soomaali ah oo weliba qoysas ah marka waxaan jecelnahay soomaalidaas inay ka mid noqdaan dad fara badan oo ka mida inay noqdaan dad akademig ah dad waxbartay ama waxbaranaya haddaan kulligaa naga wada noqono service industry service industry waxaa la yidhaahdaa shaqooyinka loo yaqaano factoriga taxi driving family day care the whole thing waa shaqooyin wanaagsan laakiin waa service industry marka waxaan isku daynaa dadkaas ama kuwa ay dhaleen ama kuwa ay sii dhaleen inay ka mid noqdaan dadka waddankan rangaraynaya sida mataqaana aan ka soo qaadana canada oo kaleeto waxaa ka soo baxay nin soomaali oo wasiir ka noqday maraykanka waxaa ka soo baxay dad ka qaybgalay kongresska ingiriiska waxaa ka soo baxay dad meeyaro noqday austraaliyana waxaan codsanaynaa iyo new zealand inay ka soo baxaan dad soomaaliyeed oo noqda hay-adaha ugu sarreeya waddanka maamulkiisa wakhtiga dhow taasaana marka waxaan qaabanqaabinaynaa mar walba inaan jaamacadaha la xiriirno inay qabtaan barnaamij ku saabsan arrimaha soomaalida
sida ognahay waxaa soo socdo doorasho sanadka dambo ga barnaamijka noocan oo kale ah sidee isbedel noocee ayuu ka geysan karaa doorashadaas
waa su-aal wanaagsan waxa weeye waxyaalo badan annagu gacansaarka aan ku leenahay doorashada ka dhacaysa soomaaliya way yar tahay laakiin haddana waxaan rajaynaynaa meel walbo ay soomaali joogto in ay aragtidooda muujiyaan si ay ugu yeelato culays ugu yeelato soomaalida gudaha joogto soomaalida dibadda joogto meel walba ay joogaan waxaan jecelnaha inay ka qayb galaan doorashada uga qayb galaan si bositif ah si wanaaga uga qayb galaan inaan negatif noqonno maaha dadka hoosha haya inaan mataqaanaa wanaag uga qayb galno
madaxweynaha hirshabeelle rofesor waare wuxuu ka dhawaajiyey in uu u cabsanayo soomaaliya kontonka sano hadda kadib qarannimadeeda maxay tahay fikriga fikirkaaga ku aadan
waxaan ku raacsanahay waare waxyaalo badan laakiin waxaan mar walba u arkaa soomaalidu waxa weeyaan mararka qaarkood soomali dadku waxay yidhahdaan waa waa dad wanaagsan hase yeeshee nasiib daran oo mar walba oo xal aan rabno inaan gaarno waxyaalo dhexdanada ah ayaan isku baabi'naa marka waxaan jeclahay hadda wixii ka dambeeyo in wixii lasoo dhaafay wax laga barto oo loo noqdo bositif loo noqdo oo dhinaca wanaagsan la aado ayaan rajaynayaa laakiin inay soomaaliya burburto oo ay kasii xumaato meesha ay joogto anigu uma malaynayo
waa fikir wanaagsan maanta waxaa jireen dad badan oo nagalas oo hadleen oo bixiyeen bandhig waxa qaar nagala soo qayb galeen dhinaca maraykanka qaar soomaaliya ka soo hadleen waxyaalihii ugu muhiimsanaa oo maanta laga hadlay oo adiga ku muhiimsanaa maxay ahaayeen anigu waxaa aad iyo aad ila muhiimsanaa cabirka fikirka kala duwan ee soomaalida waxaa aad ila muhiimsanaa in soomaalidu meel walba ay joogaan ay himilo wanaagsan ka leeyihiin wadanka inay mataqaanaa marxalad wanaagsan iyo himilo wanaagsan ka leeyihiin marka waxaan rajaynayaa in soomaali meel walba ay joogto ay ku taamto ay mataqaanaa ka hadasho ay mataqaanaa juhdi geliso time geliso waqti geliso arrimaha soomaalida
waxaa mar badan lagu celceliyey hal qof iyo hal cod muxuu yahay fikirkaaga ku aadan arintaas mase tahay waxaa kaloo laga hadlay caqabadaha hor imaan kara sida amniga iyo corruptionka maxay tahay fikirkaaga ku aadan barnaamijkaas oo la qaban doono ga sida ay doonayaan guddiga doorashada inay sameeyaan ma wax suurtagal ahaa mase waxaa isleedahay waxaa jiro si kale oo ka duwan oo ka fiicanoo la sameyn karo anigu uma arko within a year and half two years in one man one boat ama hal qof hal cod la qaban karo xilliga hadda lagu jiro sababtoo ah wadankii loosuma gudbi karo koonfurta oo dhan waa kala xirxiran tahay macquul ma aha sida hadda aan aragno iyo sidaan hadda aragno inay dhacdo laakiin waxaa dhici karta in isteydyada kala duwan ee hadda maamul goboleedyada leh ee barnaamij doorashooyin state oo lagu soo dhiso oo markaa baarlamaankii oo sidaa uu ku ansixiyo ama tii hore lasoo isticmaalay lagu sii maalgaaro laakiin hadda one person one vote dhowr qodob ayaa jira oon lagu samayn karin mid waata arinta al-shabaab tan labaad waxaa weyaan arinta nomadka oo aan weli idgeeda la samaynin tan kaleeto waxaa dhulkii oo baaxadiisa kala duwan inta magaalooyin kala degan maogay inta baadiyihii oo dhan aan tirakoob laga haynin aan laga qaban karin lacagna aan loo haynin lagu qabto saa daraaddeed yacni waa himilo wanaagsan laakiin macquuleela maaha
waxaa jira maanta dad badan oo oo ka hadleen dhibaatada ay leedahay dadkiioonan dadkii soomaalida oo is aaminaynin iyo kala fognaanshaha ku saabsan qabiilka maxay tahay fikirkaaga ku aadan
waa run barnaamijka ama qaabka dowladnimo ee oo waxa uniik ku ah soomaalida wuxuuna ku baysgaraysan yahay qabaa'ilka soomaalida xal ayuu ahaa markaas xal looga soo gudbayo caqabadii hore ee burburka keentay ayuu ahaa hadda waxaa roon in aad loo darso xarkii looga bixi lahaa ee haddana hab kaleto oo isagana aan aad laga fiirsanin haddii la aado waxaa dhici karto kan naftiisa in u burburo ku kaloo cusubna aan la gaarin marka waxaa roon iyadoo laga fiirsanayo oo aad looga fiirsanayo habkii looga gudbi lahaa hal qof hal cod looga gudbi lahaa in aad loo darso ama baarlamaanka loo daayo ama gudiyo specialista loo daayo in la gaaro hal qof hal cod laakiin anagu cimiladan kaga duwannahay reer guuraagan kaga duwannahay arinta al-shabaab baa noo sii dheer dowladaha nagu hareereysan oo dariska ah oo dhibaatooyin fara badan nagu haya noo sii dheer marka iyadoo waxaas o dhan la fiirinayo waxaa roon sidii macquulah ee aanan carqalad iyo dagaal dambe keeni karin in la sameeyo sidaa ognahay soomaaliya boqolkiiba toddobaatan waa dhalinyaro waxa codka ama haddii noqotana in cod la qaado waxa codkooda aad u badanayo miisaanka marka la saaro waa dhalinyarada maxaa kula talinay dhalinyarada soomaalileed
waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah waxa weeyaan dhallinyarada soomaaliyeed waxaan kula talin lahaa marka ugu horreyso inay waddankooda jeclaadaan in ay mataqaanaa dowlad xun waxay ka fiican tahay dowlad la-aan soo ma garan waxa weeyaan dowladdu waxay ka xun in la hagaajiyo waxay ku fiican tahay in lasii hagaajiyo dowladda in la taageero soo ma karsan in sistemka jira la taageero ayaa dan ugu jirtaa ummadda soomaaliyed dhallinyarada soomaaliyeedna waxaan kula dardaarmi lahaa nabadda nabadda inay xoojiyaan inay gabadha soomaaliyeed ay mataqaanaa qadariyaan hooyadeed qadariyaan walaashood qadariyaan wanaagga soomaalinimada qadariyaan in af soomaaliga ay qadariyaan in diinta islaamka ay qadariyaan in ay arkaan haddaysan soomaalinimada hormarinin in waddankii uu gacan u galayo dad ajnabi ah sharmaake faarax waxaa tahay dadkii ka soo qayb galay barnaamijka maanta waxaan rabay inaan ku weydiiyo ra'yigaada ku aadan sidaa u aragtay maanta barnaamijka simboosiyamka iyo waxyaalaha kaa soo jiitay
run ahaantii fakarkii aan ka qabay markaan meesha imaanayey iyo wax aan kala kulmay wax aad u kala duwan bay ahaayeen muhiimaddu waxay ahayd sidee dadka soomaalida loogu sameeyaa national i d oo u fududaya sidii ay u codayn lahaayeen sidii ay u access garayn lahaayeen financial institutionska sidii ay u engage garayn lahaayeen caalamka intiisa kale muhiimaddu intaasay ahayd sida aad la socotid soomaaliya waxay goosatay in ay samayso doorasho one person one vote ah taasaan waxaan u arkaa in ayan suuragal ahayn xilliga hadda la joogo sababtoo ay tahay waddankii waxaa ka jira security challenges ilamaa saddex milyan laba milyan oo qof ayaa meelihii ay deganaayeen waxaa gacanta ku haya ururkan argagixisada ee al-shabaab si dadkaas loo gaaro oo loo diiwaangeliyo oo uga qayb galaan doorashada waa muhiim weeye mana muuqato ilaa hadda macnaha dadaallo socdo oo dadkaas looga horaynayo deegaanadooda al-shabaab iyo kuwa la midka ah midda anigaan u arka inay suuragal tahay waxaa weeye inaan la degdegin oo xilliga hadda la joogo la maintain gareeyo macnaha proportional systemka aan haysanno oo baarlamaanka labada boqol todobaatan shanta ee lagu qaybiyey macnaha waxa ay soomaalidu ku qanacsanayd labaatankii sano la soo dhaafay balse madaxweynaha ama dadka ugu sarreeya madaxweynaha ra'iisul baarlamaanka prime ministerka ku-xigeennadooda kuwa iyaga ah in macnaha one person one vote la geliyo oo popular vote la geliyo oo dadku ay codeeyaan lana maintain gareeyo macnaha foundationka hadda aan haysanno oo ah four point five systemka lagana shaqeeya sidii looga guuri lahaa marka la gaaro waxay ku imaanaysaa taa iyada ah in dalka la kaliirgareeyo oo laga kaliirgareeyo kooxaha nabadiidka ah in dadka la diiwaan geliyo oo la ogaado tirada rasmiga ee ku nool dalka soomaaliya in la diiwaangeliyo dadka macnaha eligibalka u ah inay codeeyaan marka intaas la sameeyaa waxaa la ogaan karaa kursi kasta oo ka mid ah labada boqol iyo toddobaatan iyo shanta kursi inta qof uu matalo waa in la baalansiga inta qof uu matalo waxaa la ogaan karaa kuraasta ka imaan karta istaydyada istayt kasta inta kursi oo ka imaan karta la ogaan karaa marka dadka la diiwaangeliyo la ogaado macnaha tirada codayn karta la sameeyo boundarieska constituencyga ah markaas iyadaha waxaa laga gudbi karaa nidaamka hadda aan haysanno maanta waxaa jireen dad badan oo oo presentation sameeyeen midee hadalkii ama hadalladii ay sameeyeen dadkii ka hadleen meesha midkee ka baratay wax cusub ama midkee kugu muhiimsanaa
run ahaantii waxaan rabaa halkan inaan uga mahad celiyo madaxweynaha hirshabeelle oo aan ognahay xilliga uu soo galay khadka inay ahayd xilli habeenbar ah wax badanna waxaan odhan karaa khudbaddiisii baan ka faa'iiday oo sababto ay tahay waxyaaba badan oo naga dahsoonaa iyo meesha geedi socodka siyaasadda soomaaliya meesha loo socdo yuu noo iftiimiyey wuxuu kaloo uu macnaha highlight gareeyey challengeska horyaalla iyo waxa suuragalka ah waxaan odhan karaa sidoo kale gabadhii katina michael oo ka soo gashay arizona laftigeeda wax badan baan ka faa'iiday oo ku aadan biometric registrationka waxyaabaha scoobka waxyaabaha loo isticmaali karo macnaha codayn keliya ma ahan security economics socio economics waxyaabahaas oo dhan baa loo isticmaali karaa sidoo kale waxay taabatay haddii aan si fiican loo manage garayn khatarta ka imaan karta sida data manipulation waxyaaba badan marka overall waxaa la odhan karaa symbosiumka maanta tan la qabtay wuxuu ahaa mid dhaafay beyond my expectation
maxay kula tahay sida ugu wanaagsan oo laiskugu keeni karo dadka soomaaliyeed si ay u dhacdo mustaqbalka one man one vote
horta waxa ka waa process waaye sida uu sheegay madaxweyne waare dimuqraadiyaddu ma aha election keliya maahan dadka soomaaliyeed maantayta waxa ugu muhiimsan ay u baahan yihiin waxaa weeye waa amni iyo nolol bay u baahan yihiin focuskanaga ugu weyn horta waa inaan saarno dadkaas siday u heli lahaayeen amni iyo siday u heli lahaayeen baahiyaha aasaasiga ah kana shaqayno sidii waddanka macnaha loo gaarsiin lahaa doorasho one person one vote waxay ku imaanaysaa wax walba waxaa salligu ah security-ga soomaaliya sidii ahayd kii markii madaxweyne cabdiqaasim lasoo doortay iyo maanta sida ay tahay aad bay u kala duwan yihiin macnaha brosays muddo soo socday weeye marka waa in laga shaqeeyo oo keliya inaan dib loo noqonin oo meesha hadda aan joogno inaan hore uga soconno maahan aan dib loo noqonin dadka soomaaliyeed waa dad walaalo ah waa dad isjecel waa dad la isku diray oo aan isnebcayn een haddii ay sidatan ku socotana gacmaha isqabsan doonaan wax ka dhexeeya ay ku wada qanacsan yihiinna oo ay samaysan doonaan waxaa muhiima oo keliya barnaamijyadan reconciliationka iyo nabadda waxaa aasaas u ah cadaalad macnaha social justice markii la helo ayaa waxaa la heli karaa nabad nabad ku salaysan cadaalad waxaa la heli karaa siyaasad ku salaysan cadaalad oo qof walba uusan dareemaynin in wax ka maqan aysan jirin sida meesha hadda aan joognoo kale dadka soomaaliyeed waxaan leenahay horey u socda brosays waxa kan waa brosays meel fog baad u socotaan oo aan laga yaabin saddexda sano shanta sano tobanka sano ee soo socota inaydan gaarin sababto ay tahay waddamada hadda hore u maray ee haysta nidaamyadan dimuqraadiyadda ah brosayskooda wuxuu soo bilowday saddex boqoloo sano ka hor saddex boqoloo sano waxa ay dadka kan ajiifeen idinku kuma gaari kartaan shan sano saddex sano iyo toban sano laakiin ka shaqeeya in aan ka yarayna saddex boqol oo ilamaa konton sano meesha hadda ay joogaan aan dadka naga gaarsiinno
like as la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali